Beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weliba xoogga saaraya walxasaroobka dalagyada yaryar sida ansalaatada, bigelka, basbaaska, kabsar caleenta iyo waxyaano kale oo badan oo kumida tan yaanyada taasoo ay sheegeen in suuqa magaalada Jowhar markilisheena dadka iyo si eed ay ka tiirsanyiin Cabdiqaadir Buule oo kumid eh beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle waliba uusan kuma hadnaqay siiyeen garab surunta walxasaroobka dalagyada khudaarta iyo beeradayaan taas anaga nafkeen waxay nagu tahay dhiirigelin sidaan baahida maashiga jirta aan usii daboolno beeralayda dhiirigelin ayay u tahay waxqabadka sii wax soo saarka u fiicnaado karabarodactionka oo usii fiicnaado marka intaas waxaan ka rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo dadaalka wasaaradda ay muujisay in hore ay usii waddo si laba jibaarto khudaar kala dugan oo ayo nooca koosto ansalaato maxaan idhaahdaa bas maxaaldaaki basbaas ayo noocaan soo tirsanay oo kala dugan waxay u baahan yihiin waraab aan kala go'ayn khudaarta waa ka warhaysiin qofkiila wuu dareemi karaa waa everyday waa waraabkeeda mar welibay u baahan tahay ina ay waraab hesho ay khudaarta u baahan tahay haddii biyaha ay ka kala go'aan khudaartaas waxaa ku imaanaa weldi ama dheridaa ku imaanaysa waa dheriisa oona qabanayo waa baaba'ey intaa qofaa ku tiirsan oo maxaan idhaha oo beeraley ah waxaa ku tiirsan suuqley wax qofka beeraley oo soo saaro waxaa ku tiirsan suuqley ayo nuuc maxay dhahaan baahidooda aa kusii baahi beeliso ganacsi ka samaysayayso marka intaasna waxaa ku fadle koo warta ilaha maad iskaleh iyo wasiirkii beeraha nagu garab galay hawshaas inaas noo fududeeyo beeralayda ku dhiirigeliyo inay wax ay soo saaraan wax soo saarkooda ay laba jibbaaraan dhiirigelintaas asa ayaa unba iska leh hadda waxaan kor joognaa aad arkaysiin yaanyo galley maanta galleydan haddii oon oo kusoo barbaari laheed maanta rajada maanta suulka hadda saaruna ka muuqdo maa ka muuqnaan lahayn qofka beeraley hadda waxay u tahay dhiirigelin ayay u tahay sabuulkaa u muuqdo dhiirigelin ayay u tahay laakiin qofka haddii beeraleyga meeshaistacba waxba oo ka helin oo on oo soo wajaho waxaa imaanayso baahi waddanka dhan saamaynaysa ayaa imaanayso wasiir dadaalkaada sii labalaab bulshadaada way kuu baahan tahay horumar ayay u baahan tahay waxqabad ayay u baahan yihiin dhiirigelin ayay u baahan yihiin maalin weliba inaad dhiirigelis waana dhiirigeli jirtay haddii nana dhiirigisada aan kaa rajaynaa hadduu alle bulshadan waxaan maxay dhahan aan ugu baaqaa iyagana inay kordhiyaan wax soo saarkooda in ay kordhiyaan aan ugu baaqam oo ay sii laba jibaaraan wax soo saarka biyo sacbadaada ayaa loogu dhargaa biyo maana barya shashey waxba loo maxay dhahan baahi ma bixiso wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo wada dadaaliya ka garab surunta beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe oo iyo ha ka saarada hayaan dalaqyo shal duwan